Habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qeybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa fiidnimo axad ah habeen ay isniin soo gelaysa saddexda bisha noofembar sannadka labada kun sagaal iyo tobanka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaly dt com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada idaacadda caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda siyaasadeed ee galmudug kadib markii ciidamada dowladdu ay la wareegeen magaalooyin muhiim ah annagu haddii aan nahay ahlusunna waljamaaca haddii aan nahay galmudug ma rabno in hal qof uu naga dhaawacmo ama hal qof uu naga dhinto ma rabno bulshadeenna uma rabno deegaamadeenna uma rabno meel haddii wax nooga dhaawacmayaan ama nooga dhimanahayaan annagoo walaalaha madax furashada loo haysto xoraynayna waxaan kaloon idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha waa saawa saawiyo coliga saymo diliileele marna waa sabaan iyo abaasoof mareebta ahe sabi iyo haweenka ma tagto iyo saancaddaha weyn sagal hoolay doogoosidmoo lagu sureeraayo saleedada markay kaa qubtiyo subaga ceegaaga
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan xaaladda fatahaadaha ee magaalada beledweyne qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idinkugu haynaa balse marka hore warkii caalamka
shirkadda boqortooyada sacuudi carabiya ugu qaabilsan soo saarista shidaalka ee loo soo gaabiyo aramco ayaa maanta ku dhawaaqday in ay iibinayso qayb yar oo ka mid ah saamigeeda go-aankan oo in muddo ah la sugayay ayay shirkaddu ku rabtaa in ay uga dhigto mid u furan in ay ku soo biiraan shirkadaha maalgashiga ee gudaha sacuudiga aramco ma aysan faahfaahin inta uu la ekaan doono boqolkiiba saamiga ay rabto in ay u ogolaato dadweynaha hase yeeshee ilawareediyo ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee reuters in ay ogoshahay iibinta saami dhan boqolkiiba hal ama laba boqolkiiba taas ayaa u ogolaan doonta in aramco ay soo geliso faa'iido dhan labaatan ilaa iyo afartan bilyan oo dollarka maraykanka ah maamulaha shirkadan ayaa meesha ka saaray in saamiyadooda aysan ka iibin doonin ajnabi isaga oo sheegay keliya in ay ku iibin doonaan suuqa ugu weyn saamiyada ee sacuudiga ee la yidhaahdo tadawul shirkadda aramco oo ah tan ugu faa'iidada badan caalamka ayaa hantideeda lagu qadaray lacag dhan hal dhibic labo trilyan oo dollarka maraykanka ah madaxweynaha dalka lubnaan ayaa axadda maanta ah ugu baaqay shacabka dalkiisa inay taageeraan isbedelada nidaamka siyaasadeed ee dalkaasi kadib muddo laba toddobaad ah oo ay shacabku mudaharaadyo ka wadeen dalka oo dhan taasi oo sababtay in xukuumadda dalkaasi iscasisho madaxweynaha ay culeysyada siyaasadeed haystaan ee mikhael coon ayaa ku tilmaamay ayaa kumanaan taageerayaashiisa ah isagoo kula hadlayay afaafka hore aqalka madaxtooyada saacado yar uun ka hor bannaanbaxyo ballaaran oo la qorsheeyey inay ka dhacaan magaalada caasimadda beyruud madaxweyne coon ayaa taageerayaashiisa iyo bannaanbaxayaashaba ugu baaqay inay u midoobaan sidii ay u garabsiin lahaayeen dib u habeynta haykalka dowladnimo ee lubnaan banaanbaxayaasha iskudhafka ah oo aan hore looga baran dalkaas ayaa lubnaan ka socday ilaa toddobiyo tobankii oktoobar kuwaas oo codsanaya in la bedelo nidaamka siyaasadeed ee dalkaasi oo ay ku tilmaameen mid tabar daran islamarkaasina musuq ah talaadadii ayaa waxaa iscasilay xukuumaddii dalkaasi uu hogaaminayay sacad al xariiri laakiinse banaanbaxayaasha ayaa arrintaasi ku tilmaamay mid aan wax badan soo kordhinaynin islamarkaasina ay qaban doonaan banaanbaxyo hor leh
laba askari oo ka tirsan ciidamada dalka maali ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen kadib markii ay miino la qaraxday gaari ay la socdeen oo marayay bartamaha dalkaasi weerarkan ayaa noqonaya kii ugu dambeeya oo ka dhan aha ciidamada dalka maali waxaana uu yimid laba maalin kadib markii kooxaha mintidiinta ahi ay bariga dalkaasi maali ku dileen ku dhowaad konton askari oo ka tirsanaa militariga dalkaasi sabtidii shalayna askari ka tirsanaa ciidanka faransiiska ee jooga maali ayaa lagu dilay gobolka minaaka oo u dhow xadka uu maali la wadaago dalka niger kooxda daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda dhammaan weeraradii askarta lagu laayay ee dalkaasi ka dhacay jimcihii iyo sabtidii shalay
hogaamiyaha sare ee dalka iiraan ayatullaahi cali khamani ayaa meesha ka saaray suurtagalnimada wadahadallo dhex mara iiraan iyo maraykanka hadalkan ayaa yimid maalin ka hor afartan sano guuradii ka soo wareegtay afduubkii diblomaasiyiinta safaaradda maraykanka ee tehraan ee dhacay sanadkii kii khudbada uu ku soo aadiyey munaasabadan ayuu khameni ku sheegay inay khaldan yihiin kuwa aaminsan in xalku ku jiro wadahadallo lala garo maraykanka xiriirka diblomaasi ee maraykanka iyo iiraan ayaa gaaray halkii ugu liitay sanadkii kii kadib markii koox arday ah oo iiraaniyiina ay afduub ahaan u qabsadeen xarunta safaaradda maraykanka ee tehraan halkaasi oo ay ku sugnaayeen ilaa labiyo konton qof oo muwaadiniin maraykan ah oo u badnaa diblomaasiyiin iyo qoysaskooda muwaadiniinta maraykanka ayaa lahaysayaal u ahaa ardaydaasi muddo dhan afar boqol afar iyo afartan cisho laga bilaabo afartii novembar ee sanadkii kun sagaal boqol sagaal iyo toddobaatankii ilaa labaatankii janaayo ee sanadkii kun sagaal boqol koob iyo siddeetankii
halka warkaasi aad kala socoteen dhegeystayaal waa voice of america washington aan ku bilownay ee xaaladda magaalooyinka dhuusmareeb guriceel iyo matabaan ayaa degan kadib dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ilaa io shalay halkaasi ka socday wararka aynu ka helayno ilo dhinaca amniga ah ayaa sheegaya in ciidamada dowladda ay gacanta ku hayaan magaalooyinka matabaan iyo guriceel iyadoo maleeshiyaadkii ahlusunna waljamaaca ay dhinac uga baxeen dhinaca kale wararka ka imanaya magaalada dhuusamareeb ayaa sheegaya in magaalada ay ku wada sugan yihiin ciidanka iyo mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyo weliba kuwa ahlusunna waljamaaca xaaladun ay hadda degan tahay cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa warbixintaa nooga soo diray magaalada gaalkacyo kadib saacado jahawareera oo laga dareemayey gurceel iyo dhuusamareeb ayaa hadda galaysa jawi deganaan ah waxaana goobo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan ahlusunna si nabad a kula wareegay ciidamada dowladda kuwa oo ay ka mid ahaayeen saldhigga guriceel xarunta maamulka guriceel iyo xaruntii degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud inkastoo hoggaanka ahlusunna iyo dowladda aysan isku soo dhowaanin haddana mas-uuliyiinta ayaa deegaanada ka wada dadaala lagu baajinayo xiisad gacanka hadal gaarta waxaana dhuusamareeb iyo guriceel ka kala socda kulamo looga tashanaya xaaladda deegaanada wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya cabdi maxamed sabriye oo la hadlay bulshada guriceel ayaa hoggaanka ahlusunna u jeediyey eedeyn ku aadan inay wadaan qulqulato ka dhannaa dhismaha galmudug indharrur ay ku hooyaana layidhi waxa aan arkayno maanta ma aha ahlusunna sidii aan kusoo wada bilownay kama tarjumayso arrimihii masiiriga ahaa oo aan go-aanka ka gaarnay ummadda galmudugna u sheegnay ninkii gabyi lahaa ku gabyey ammaan gabadhii umashxarada lahayd ee umashxarada waa dibu noqosho dhaqanka hadda ahlusunna waljamaaca markaan ka muuqdaa waa dibu noqosho waxaan leenahay walaalayaalow ha bariiqanina jid fiicanaan ku taagnay ha sababanina idinkoo idinku mid yaroo idiin gaaraho meel ciriiriya ku jirta labadan farood ku raadinaya inaad galmudug fashilisaan war dabcinay oo dabcinay oo dabcinay ahlu sunna waljamaaca iyo culummadow ilaahay inta ka baqdaan katiinada ha geejinina haddaadnaan rabin inay go'do madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan oo ka mid ah hoggaanka sare ee ahlu sunna ayaa v o a u sheegay runtii waxyaabaha hadda qalalaasaha oo had deertaan dhacay waxyaabo cusub bay noqdeen oo aad iyo aad aanaan ka malaysanaynin xagga dowladda inay ka yimaadaan annaku haddii aan nahay ahlusunna waljamaaca haddii aan nahay galmudug ma rabno in hal qof uu naga dhaawacmo ama hal qof uu naga dhinto ma rabno bulshadeenna uma rabno deegaamadeenna uma rabno meel haddii wax nooga dhaawacmayaan ama nooga dhimanayaan annakoo walaalaha madax furashada loo haysto xoraynayna inuu ama naga dhinto ama naga dhaawacmo taas ayaa diinteennuna na faraysaa annakuna aan doonayna inaan isu bahaysanno dowladda federaalkana aan ka rabna inaan masalanba inagu gacan siido
macalin sugaal cali guuleed oo ka mid a culimada galmudug ayaa dalbaday baajinta wax walba oo keeni kara iska horimaad dhex mara bulshada wada degan deegaanada galmudug midda kale waxaan ujeedinayaa culamaauddiinka ahlusuna jamaaca walaalaheen waxaan u leenahay walaalaheen waxaan leenahay culamadeeni baa tihiin agteenna waa karaameysan tihiin halgankii ahlusuna waljamaaca ee ka bilowday laba kun iyo sagaalkii laba kun iyo tobankii gobollada dhexe wuxuu ahaa mid diinta iyo caqiidada iyo dadka soomaaliyeed oo goboladan dega lagu xoranaya awalan gaar ahaan guud ahaan la rabay ummadda soomaaliya in laga xoreeyo nimanka ayaga ah dhibka badan ma ahayn mid aan ku raadinayno mansab adduunyo iyo bawar siyaasadeed ma ahayn waxaan filayaa inay ahayd ahlusunna waxay halgankaas u galaysay inay ku sinto system guud oo dawli ah oo cadaalad ah oo la wareega xilkaas ay culummadu hayaan ee ay u guntageen ayagu isu direen waxaan rajaynaynaa dowladdan hadda joogta inay tahay sistamkii ugu wanaagsanaa sida aan guud ahaan dadka soomaaliyeed arko sistamkii ugu wanaagsanaayo wax lagu rajin lahaa inuu yahay waxaana deeqa dowladnimo nama deeqo jamaahadaysi iyo gobolaysi nama deeqo midda labaad waxaan u dirayaa dowladda soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo hadda hawsha ka wada caasimadda galmudug dhuusamareeb waxaan leenahay shaqaaqooyinkii intooda ha ku ekaadeen bulshada iskudhaceeda iyo waxa weeye kala shakigeeda ha la ilaaliyo dowladdii guud waa idinka dowladdii waddanka waa dowladda dhexe dowlad goboleedkii galmudug oo afarta bilood dib nooga dhacay oo aan sugayna intaasoo loo dh dhegataagayena sidii loo dhaqaajin lahaa falankeeda ha la galo culummadu waa culimmadiinnii bulshada bulshaduna waa bulshadiinnii cid kala qoqob iyo waxa weeye kanaa waxa weeye igu mabda'a iyo midna ma jiraanin hawshii hore hawshii intaa ha ku dhammaato dowladda soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha guduhuna hawshii ha dardargeliso ha dhaqaajiso insha allah taala intaan ku baqayna walaal macana ma garat sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa bulshada ka dalbaday xalinta khilaaf kasta oo dib u dhig ku keeni kara dhismaha dowlad goboleedka galmudug ee haatan loo darban yahay sheekh shaakir ma jiraan wax wada hadallo ah oo xal looga gaarayo xaaladaha ka taagan oo galmudug ahlu sunna iyo dowladda dhex maray arrinkaasi waa midka aan ku dadaalayna waaye waxaana rajaynaynaa inay si wanaagsan ku dhammaataan rajaynayna haddii alla idin xiisadda hadda taagan waxaa jira warar sheegaya in deegaano ka tirsan gobolka galgaduud oo iyo gobolka hiiraan oo horey ay ugu sugnaayeen ciidamada ahlu sunna ay haatan gacan kuhaynteeda la wareegeen dowladda arrintaa ma jirtaa
ciidamada yani maamulkii jiray oo halka ka jiray oo galmudug ahaa iyo ciidamada dowladda labaduba gacantay ku hayaan haddana gacantay ku hayaan amnigiina waa ka wada shaqaynayaan haddana waa ka wada shaqaynayaan ilaaha iisaanka dhuusamareeb xaaladeedu waa sidee hadda dhuusamareeb xaaladeedu waa degan tahay aad iyo aaday u fiican tahay ma jiraan xiriir si gaara idiin dhex maray adiga iyo wasiirka arrimaha gudaha oo haatan ku wada sugan galgaduud waa jiraan in badanaa wada xiriirnay oo aan isu nimaadnaa waana ka wada sheekaysanaa masiirka galmudug waa ka wada sheekaysanaa waanana wada quseeyaa wanaageenaan ku dhammayna ayaana rajaynaynaa biidni illahi alkariim cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
iyadoo si weyn looga cabsi qabay in xeebaha puntland ay soo gaaraan duufaanno ku wajahnay deegaanada xeebaha badweynta indiya iyo gacanka cadmeed ee puntland ayaa waxaa bilowday roobab mahiigaana oo ka da-ayay ilaa habeenimadii xalay kuwaasi oon lasoo sheegin inay geysteen wax dhibaato ah faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixinta noo soo dirtay roobkan oo intiisa badan bilowday habeennimadii xalay ayaa dhulka uu ka da-ay waxaa ka mid ah degmooyinka caluula baargaal bandarbayla xaafuun qandala iyo boosaaso kuwaasoo ku teedsan xeebaha badweynta hindiya iyo gacanka cadmeed dadka ku dhaqan deegaanada roobku uu ka da-ay oo ay v o a la xiriirtay ayaa sheegay in roobkaani uusan waxyeello u geystan dadka iyo xoolahaba magacan waxaan aduqa degmada bareeda magacayga waxaa la yidhaha abshid maxamed axmed annagu waxaa joognaa bareeda geeska soomaaliya meesha laba badood ay isugu yimaadaan oo badda cas iyo badweynta indiya roobkaasi shalay laba iyo tobankii galabnimo maqribkii markii salaada lagu jiray buu roobkaas buu nahaleelay waa roobka loo yaqaan balliyeyska wax dhibaataana ma wato dabaylna ma wato saa kale roob yar baana qabtay isaguna saas oo kale u ahaa hadda xoogaha yar oo dabayli waa ku jidaan saa u buureynaa kuwaa tegen tahay darbad maaha socodon faarax guuleed cumar maxamuud oo kasoo hadlaya degmada gumbax afar saac oo xalaya baa roob gumbax iyo cadaya iyo xandha iyo intaa sarif wax dabeelana una wadan togaga dhanna ay biyuhu marayaan weliba toga aan joogo haddaan kaala soo hadlayo oo gumbaxa biyaha maray weligood ma marin dhirta ay sitaan iyo quracyada ay sitaan iyo waxyaalaha ay sitaaniin aad baad ula ashqaraaraysaa wax alla wax uu xoole yeelay iyo wax dad uu yeelay haba yaraata ma ay jiraan inkastoo xoolaha onkor iyo meelaha godadka ay horay u aadeen oo ayan jooginba magacaygu waa siciid aadan cali siciid antero waxaan ahay maayarka degmada bandarbeyla roobku marka hore wuxuu ku bilowday u gaarsiisan yahay in ka baxsan magaalada banaankeeda ilaa toban kilomitir ayuu gaarsiisan yahay ilaa magaalada xaafuun area ilaa baadiyaha ka sokeeyo oo dhan wax dabayla uu wataa ma jirto jawi degan ku bilowday roob ilaa haddana wuxuu ku furaa jawigii deganaa walaal cabdiraxmaan muuse cumar baa la yidhaahdaa waxaan joogaa degmada murcanyo gobolka gardafuur ilaa xalay waxaan nahay roob aad u fiican oo tumaya ilaahay baanu ka magan galnay insha allahu haddeerna jawigu caadi weeye waa degan yahay muddo dhowr sano ah dhulkan roob kama da-in siiba xeebaha kan ee gardafuul murcanyo iyo xaabo iyo geesaley marka haddeerna roobka nahaya waa roob caamiyo ah ilaa baargaal jira alxamdulilahi rabbi alcaalamiin aniga magacaygu waa cabdullaahi cali dacar qandaraasi waa kalaamaya hadda waa da'aya xalay lix saac buu nagu xirtay sideed iyo labaatan buu naga kacay ma garatay ka baxay saaka har saac buu soo laabtay ilaa xilli aan kula hadlayno waan nahayaa biyaha intaan la hadalnay ceelgaal ilaa karin waxa weeye meesha la tugweyne iyo midlehe biyaha waa soo ceshay badii hadda nooma muuqato biyaha noo muuqdo biyo guuraayo oo guduudan oo dhoobo ah baa noo muuqdo badii nooma muuqato in lamaa buruc oo xaytimadaan nagu gudban oo magaalada dusheeda biyaha kasii wada ceshay walaali dabayl ma wato alxamdulilahi rabbi alcaalamiin deegaamada puntland ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa si weyn loo hadalhayay duufaano la sheegay inay kusoo wajahan yihiin dhulka ku teedsan xeebaha waxaana degniin arrintaa la xiriirta bulshada u gudbiyey wasaaradda arrimaha gudaha puntland taasoo sababtay in dadweynuhu ay ka tabaabushaystaan dhibaatooyinka ka imaan kara duufaanaha la sheegay hase yeeshee ma jirto ilaa iyo iminka wax dhibaato ah oo roobkani uu soo gaarsiiyey dadka iyo duunyadaba faadme yaasin jaamac v o a boosaaso
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaanna waa v o a golaha wakiilada somalilan ayaa cod aqlabiyad leh ku laalay xeerka macdanta somalilan kaas oo ay golaha kaas oo golaha horyaalay muddo dhowr sano ah warkaan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakule fadhigan golaha wakiilada somalilan ee maanta ayaa mudanayaasha aqalka wakiiladu waxa ay cod aqlabiyada ku laaleen xeerka macdanta somalilan kaasi oo noqonaya xeerkii ugu horreeyey ee la xidhiidha arrimaha khayraadka dabiiciga gaar ahaana macdanta ee golaha la hor keeno xiisaha gaarka ah ee ku dhex jiray diidmada xeerkan maanta ayaa waxay ahayd in cutub cutub loogu codaynayay xeerkan oo islamarkaana golaha wakiilada xildhibaanada fadhiyey mararka qaarkood ay muuqanayeen in tira ahaan ay isku soo dhowaanayaan inkastaoo mar kasta xildhibaanada diidani tiradoodu ay sarraysay sagaal iyo labaatan xildhibaan ayaa ugu dambayn xeerka ku diiday codaqlabiyada halka koob iyo labaatan xildhibaanna ay oggolaadeen sidaasi ayaana xeerka macdanta somalilan uu ku jabay guddoomiyaha guddi hoosaadka deegaanka iyo khayraadka dabiiciga ah ee golaha wakiilada somalilan xildhibaan maxamed xaaji yuusuf waabeeye ayaa markii codayntani ay dhacday kadib waxaan weydiiyey sida uu u arko diidmada xeerkii guddidiisu soo diyaarisay horta xeerkan waxa la ydhaha xeerka macanta somalilan waxa uu golaha wakiilada yaalay muddo dhowr sannadood iminka aan guddidayada gacanta ku haysay kolba maadaama uu yahay xeerkii u horreeyey ee macdanta ku saabsan ee golaha wakiiladu doonaya inuu ansixiyo la tashiyo badan buu samaynayey khabiiro iyo agasbeer dad ah oo lagu casuumo iyo dadka khabiirada ah ee somalilan u dhashay iyo wasaaradda macanta iyo waa laga wada shaqaynayey workshopyo badan iyo siminaaro badan baa laga galay kadib guddidu way diyaarisay waxaana goloweynaha aan u gudbinay dhowrkii cashe ee soo socday hase yeeshee saaka markii ay codayntu ay timi golaha wakiiladu waxa ay noqotay golaha wakiilada in ay majoratigii golaha wakiiladu ay xeerkan diidaan oo ay ka codeeyaan taasina maalkaa waxay keentay inuu xeerkaasi uu sidaa ku jabay ma jirin dood cad oo ka dhex muuqanaysay ama qodobo farsamo ahaan ay xildhibaanadu dureen hase yeeshee waxaa muuqanayey in xildhibaanada aqalku ay isku raacsan yihiin in xeerka la diido guddoomiyaha guddihoosaadka golaha wakiilada ee khayraadka dabiiciga iyo deegaanka waabeeye ayaan weydiiyey sida uu u arka arrintaasi waxay kutusaysaa waddamo badan oo afrikaaba waxa la yidhaha resourceska ama khayraadkooda marka lasoo saarayo wuxuu ku keenaa dhibaato markaa waxa iska jira uun inay dadku cadhaysan yihiin ama batrool haddii lasoo qaado oo aanayna weli u buslayn baa ayay arrintan ina muujinaysaa waayo qodobo farsamo oo ay xildhibaanadu tilmaamayeen ilaahin halkaasaa uu ka xun yahay iyo halkaasuu maaragtay u baahan in wax laga qabto toona may ahayn marka dee waana sharci mar haddii ay dee majority golaha uu codeeyo marka waxay la tahay inaan xeerka dee la noqono oon dub isugu soo habayn doono oonbay ayay noqonaysaa insha allah marka la eega siyaasiyan aqalka wakiilada ee somalilan waxaa inta badan la sheegaa in aqlabiyada uu ku leeyahay xisbi xaakimka kulmiye hase yeeshee marka la eega saaka diidmadan xeer waxa ay noqonaysaa in golaha wakiilada la isdultaago waxaana su'aashan weydiiyey guddoomiyaha guddi hoosaadka xeerkan gacanta ku haysay mister waabeeye haa way muuqato saaka muu ahayn golahu muu xisbiyeysnayn marka waxaa midaysay uun didista xeerkan runtii dee s- xil- xildhibaanaduna dee shaksi shaksi mid waliba waxa uu ku dadafaynayey anigu dee maan garan laakiin anigu raggii guddoomiyihii guddidaan ahaa waan ka soo shaqaynay waan soo seexnay anigu sideedeeda xubnood xeerkan in la ansixiyo prosedurkii sharciga ahaabuu maray laakiin dee nasiib darra wax dhacday anigu waxaanaan aaminsana dee xeerkan inuu yahay xeer uu qaranku u baahan yahay oo in la ansixiyo laakiin waxaad moodaa jawiga guud oo maaragtay siyaasiyan marxaladan iminka iska yaro kacsan inuu ka turjumayay tani oo ay fariin ahayd uun u qaatay saaka xeerkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee macdanta somalilan la xidhiidha ee la keeno golaha wakiilada ee somalilan khadar maxamed cakule v o e hargeysa waa tahay waxaad weli nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaana la diyaara jacfar maxamed kuukaay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaannu ku soo qaadi doonnaa xaaladda bini'aadamnimo ee ka jirta magaalada beledweyne oo ay toddobaadkii lasoo dhaafay daadad xoog lihi ku dhufteen kuwaasoo khasaaro naf iyo maalaba geystay boqolaal kun oo dadweyne ah ayaa magaalada ka barakacay oo haatanba daadsan duleedka magaaladaasi barnaamijka waxaa iigu marti ah safiyo xasan sheekh cali jimcaale oo ah duqa magaalada beledweyne safiyo marka hore ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa mahadsan tahay waan ku dhowahay VOA.
ee, magaaladaadii biyo baa harqiyey ee toddobaadkii lasoo dhaafay dhibaato xooggan baa ka taagnayd ee, hadda xaaladdu waa sidee Een, bismillaahi rahmaani raxiim Een, waa mahadsan tahay oo kulanka ugu horeysa Een, haddii aan wax yar kaaga taabto xaalada beledweyne een, waa xaalad een, national crisis ama een, musiibo qaran Een, waxa waaye wax la soo koobi karo wax markii lagu sheegayo markaa aragtid isku mid ma aha marka ugu horeyso Een, waxaa ka dhacay fatahaad aada een, u baaxad weyn anagoo fatahaadii ahaa haddana roob soogan yimaaday Een, magaaladii oo dhan een, waa laga barakacay oo banaankaa loo barakacay geerina way imaaday Een, wallaahi wax sanadkan waa sanadkii ugu disasterka badneed sidii aan fogta ku haayo tirada dhimashadu ee, ee, intee bay la eg tahay ilaa iyo hadda
tirada dhimashada een, toban qofood horta een, beenta isla saarneen saddex qofoodna waxaa la dhahay webiga ayay ku dhaceen marka total waa saddex iyo toban qofood waa laga yaabaa markay biyaha gursadaan inay dadka lasoo bixi doonaan laakiin hadda inta aan hubno waa saddex iyo toban qofood marka m- meydadka lasoo helay ee, gacanta lagu hayo ee la hubiyeyna waa waa intee tiradoodu meydadka hadda gacanta aan ku helnay oo kii meydkii ugu dambeeyey maanta aan aasnay waa een, sagaal qofood Een, hal qof een, waan aasnay oo ma garanayno qofkuu yahay digigii ayaa ka bedelnay laakiin waan duugnay sideed qofoodna een, anagay ila socdeen doonta oo ilaa hadda laba qofood ayaa naga maqan goorma ayaa suurtagala oo la qiyaasayaa inay dadku ee, dib ugu soo laabtaan ee, guryahooda wallaahi een, haddii runta aan ka hadalno biyihii hadda wax yar waxaa u malaysaa inay sii degayaan inkastoo la dhahayay biyo kala soo socday oo bacad meel la dhahayo ayay soo marayaan laakiin ugu yaraan bil way qaadanaysaa in magaalada lagu noqonayo ma ka haysaan wax tira kooba ee dadka ee barakacay ee guryahooda ee ka barakacay ee hadda bannaanada jooga dabcan ee tira koob rasmi ah haddaanu jirinna wax qiyaasa ma jiraan konton kun dhinac way u ban- way usoo qaxeen dhan kalento lixdan kun exactly hadda eh, waxaan sameynay eh, dhalinyaro badan eh, dowlad goboleedka hirshabeelle waxaan hadda bilaabnay kan jibriil lasoo dhaafay inaan daata saxe helno marka insha allahna waxay soo gabagaboon doontaa takbirinta hadduu cali yidhaahdo maxaa gurmada oo ilaa iyo hadda la gaarsiiyey ee dadkaasi faraha badan leh ee hadda aad ka sheekaynayso ee tiradoodu waa intaasi la eg tahay ee guryahoodii ka baxay wax gurmada oo u qalma dadka ma la gaarsiiyey gargaarkii ugu horreeyey wuxuu naga soo gaaray dowladda federaalka wasaaradda maareynta masiibooyinka oo ugu soo gargaartay teendooyin iyo ma- eh, shabaqyada oo kaneecada looga hoos galo waa labada wax ugu muhiimsan kadibna hadduu alla yiraahdo eh, dhibaatada ugu weyn baladweynan ficilo goorka ayaa naga xidhna ka hadda maanta wuu noo furmay deeqihiina way bilaawdeen Eh, waana rajeyneynaa wax badan inay imaan doonaan ballanqaadyo badan ayaan qabnaa dhegaysta baa qadka ku jira oo doonaya inuu eh, ku weydiiyo su-aal waxaan filayaa inuu magaalada beledweyne joogo Eh, dabcan magacaaga ku bilaaw iyo halka aad joogto eh, eh, kadibna u gudub su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso Eh, duqa magaalada beledweyne eh, safiyo eh, xasan sheekh cali jimcaale
magacaygu waa khaliif shuuriye xasan eh, waxaana joogaa magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan Eh, hore waan mahad celinayaa v o a marka xigtana eh, sidoo kaleeta safiyo ayuuna way mahadsan tahay Eh, waxaan rabaa inaan weydiiyo safiyo eh, iyo baxada beledweyne ama faha- fatahaada webiga shabeelle uu ka sameeyey gudaha magaalada beledweyne ma aha midii ugu horeysay Eh, waxaa loo raa waa midii saddexaad ee ku dhufato oo lixaad weyna u geysatay eh, gu- eh, magaalada Eh, waxaan rabaa marka safiya maadaama ay tahay dadkii magaalada beledweyne eh, keliya inay wax u qabtaan iska daaya ma awoodi waayeen ka maamul ahaan inay dadka ka wacyigeliyaan biyaha intaa la eg ay yidhaahdaan biyaha intaa la egaa soo socdo magaaladana way soo geli hayaan marka dadka inay buuraha iyo meelaha kale ay ku bixi karaan ay ay tagaan waa mahadsantahay ah, ma awoodi waayo maamulkooda su-aashaad way caddaha waa mahadsan tahay su-aasha Eh, labaad oon rabo inaan weydiiyo soo koob soo koob aad u soo koob okay su-aasha labaad oon rabo inaan weydiiyo waxay tahay waxaa dhacday musiibaa dhacday Eh, waa la dareemi karaa inta ay la egta yacni waxaa yimiday lacago badan oo ma- fatahaadaha fatahaadaha loogu talagalay waxayna eh, yaalaan xawaaladaha kuwana khadkay kusoo jiraan dadkaas eh, lacagaha soo sadaqaystay ee fatahaada ugu talagalay ma jiraan nidaam dadka way kala daran yihiin oo lagu siinaayo oo maamulka u degan ma jiraan
marka waxaan salaamayaa walaalkay khaliif Eh, waa mahadsan yahay Eh, haddii aad la socotid eh, guryaha gobolka markii ugu horeysay bilaabanayeen roobabka intaysan fatahaada badan imaanin gudoomiye cali caraane miidiya uu ka sheegay wax la qarin kara ma aha inay fatahaad jiraan inay dadka ka baxaan xafiiskeyga warqada waa waa kuu soo diri karaa asigana walaalkay waa tusi karaa dadka wacyigelinaan u sameynay marka ma garanayo walaalkay inuu fiirsanayo tvda iyo inuu wacyigelinta uu maqlay Eh, taas halkaasa uga baxaya way jirtaa in eh, lacaga lasoo diray oo xawaaladaha iyo laakiin ilaa iyo hadda waxaa naga lacag ka maamul ahaan gacanteena kusoo dhacay ma jirto laakiin madaxweynaha madaxweyne cabdiwaare guddi ayuu u sameeyey si transparency ah dadka dhibaataysan oo baahiyada gaarka qabaan kow wax loo gaarsiiyo dhalinyaro ayaa magaalada lagu daayay oo ka hufan musuqmaasuq ka hufan qabiil in ay soo tira koobaan eh, dadka baahiyada gaarka qaba iyo dadka ugu nugul oo wax haysanin marka markay gacanta soo gaartana insha allah waa la siin doonaa dadkii hadda eh, waxaan la soconnaa in ay eh, dibadda ka joogaan eh, magaalada oo ay eh, bannaanadaas daadsan yihiin Eh, gargaarkana xilligan iyo wax ka sii horreeyey wakhti ka sii horreeyey baa loo baahnaa marka ma isleedahay gurmadka sidii loogu talagalay uma aanu dhicin hadday noqon lahayd dowladda federaalka eh, jaaliyadaha dibadda iyo dadka gudaha joogaba oo waxaa laga yaabaa sambuus laga adimay inay sheekadu noqoto oo dadkii markii ay biyihii ka baxaan oo ay guryahooda ku soo laabtaan uun gargaarkii uu soo gaaro may uma malaynayo eh, wada- eh, dowladda federaalka wixii ay awoodda way samaysay annagana ka maamul ahaan wixii aan awoodnay waan samaynay shaltar waxa ugu muhiimsan dadka waa inay hoy iyo dagaan helaan Eh, teendooyinna waa la siiyey Eh, wixii dambena way imaanayaan walaa waxaan national disaster waay waxaan ka qaban karno soomaaliya maanta waa garanaysaa meesha ay ka taagan tahay dhibaatada markuu disaasta yimaado ma haysano plan oo uga hortagno marka insha allah waa dadaaloonaa shacabka laakiin waxaa laga rabaa walaalkii kaliil arrinta waxay kusoo noqonay shacabka ma aha hadda inaan ka hadlo shacabka muxuu canshuurta u dhiibi waaye qof dhibaataa jirto laakiin maxaa dowladnimo waa maxay waa inaa canshuurta dhiibta kadib shacabka inuu nagula xisaabtamaa haddaysan ani dad magaala ahay canshuur ima siiyaan see magaalada ku nadaafina see caafimaadka ku horumarinayna sidee ku horumarinayna waxbarashada marka shacabka ayay kusoo noqonaysaa waa wax inaan ka wada tashano shacabka u baahan tahay oo accountabilityna lagu sameeya duka magaalada gudoomiyaha gobolka lala xisaabtama laakiin waxaa la- lala xisaabtamaya markay canshuurta bixiyaan v o a america joogtiin canshuuraa bixisiin waana la xisaabtantiin sidaan ah, la socdo maxaa hortaagan in canshuur laga qaado ee dadka ku dhaqan magaalada beledweyne wax hortaagan hadda ma jirto systemkii ayaa marka hore jira systemkii ayaan dhisnaanay gudoomiyaha gobolka iyo madaxweynaha haddana waa bilaabeynaa hadduu ani yidhaahdo waayahay aad baad u mahadsan tahay dhegeysto kalebaa qadka ku jira Eh, fadlan magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow eh, kadibna u gudub su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso Eh, safiyo eh, xasan eh, gudoomiyaha amaan idhaahde duqa magaalada beledweyne magacaygu waxaan joogaa magaalada beledweyne magacayguna waa cabdiqaadir yuusuf cilmi xasan weriye een, een, jacfar iyo een, marwo een, kafilo een, maayarka magaalada beledweyne labaduna waa idin salaamay Een, cabdisalaam een, haddaan u gudbo su-aashooda een, waxaan rabaa maayarka inaan weydiiyo afar su-aalood su-aasha koowaad waxay tahay een, mudane maayar magaalada beledweyne waxaa kusoo baxay fatahaad fatahaaduna ma ahayn een, mid kor ka timid een, waxay ka timiday een, meel dheeray ka timid dhul dheeray soo martay etoobiya ka timid een, adiga kamaayar ahaan magaalada damsuulka saaxib ayay een, dhammaan camintay een, hal mar oo keliya een, kamaana hadlin een, miidiyaha umana sheegin shacabkaad een, maayarka aad u ahayd in biidaha ay kusoo socoto su-aasha labaad een, waxay tahay een, waxaa shacabka beledweyne oo banaanka Eh, yaala su-aashaas waxa- su-aasha Maayarka koowaad aad u ahayd.
su-aasha koowaad intaanan Su-aasha iyada u koowaad.
gudbin su-aasha intaanan iyada u gudbin way ka jawaabtay isla su-aashaas Eh, su-aashaada labaad u gudub su-aashii labaad haddaan gudbo mudane maayar een, magaalada beledweyne shacabka shacabkiisu wuxuu een, banaanka yaalaa saddex isbuuc een, welina ma jirto een, wax gargaara oo la gaarsiiyey Een, adinka ka shabeelle ahaan waxaad tihiin maamul aad tihiin madaxweyne aad leedihiin xildhibaano aad leedihiin state aad leed waxaad leedihiin een, golo wasiiro aad leedihiin Een, weli wax adinka dhinaceena ka yimid oo shacabka gaaray ma jiraan walow ha ahaato een, hal bac keliya maxaa idin hor taagan inaad shacabkiina een, wax jeedkiina maadaama aad dadkan aduka aad maamul utihiin ood maaragtay canshuurtiisii iyo dowladda federaalka ikamkaad ku lehdaan aad qaadaan maxaa idin diiday in aduku wax dhinaceena ka yimaad aad shacabka aad ku caawisaan maadaama qof kastoo soomaaliya iyo qof kastoo caalamka joogaahu oo jeedkiisa wax ka bixina su-aashayda saddexaad waxa weeyaan een, mudane maayar Een, waxaan ognahay een, gargaar yar oo soo gaaray ay shaqada bixiyeen iyo dad een, muxsiniin ay bixiyeen in maamulka qayb ka mid a intaa loo diiday ay suuqa ku iibinayeen maxaa keenay adigoo joogtiin oo maamulkii in suuqa lagu iibiyo su-aashii daafaraad waxay tahay mudane maayar dhammaan magaalada beledweyne waa burbureen Een, musqulihii iyo gurihii waa burburay runtii waxaa ka jiro een, kalaaca aada u fara badan iyo een, burbur aada u baahsan buundada beledweyne een, horey gadaala laysaga keena qashina horey gadaal loogu shuba oo waa buundaduna waxay dhisantaa qarni ka badan maxaa idiin diyaarsan markay biyuhu magaalada ka laabtaan in shacabka aad u qabataan maadaama aan ognahay maamulada adukood uga horreeyay inaysan magaalada waxba ka qaban waa ka baxay salaamu calaykum waa mahadsan tahay Eh, su-aasha ugu dambaysaba aan ku bilowno eh, maamulada idinka horreeyey eh, magaalada waxba kamaanay qaban buu leeyahay Eh, idinka maxaa idiin diyaarsan haddii ay biyuhu eh, laabtaan oo magaaladu ay ka baxaan eh, biyaha waa mahadsan tahay Een, magaalada wuu ka warqabaa een, shalay iyo fatahaad jirin ayaa nadaafadeeda xooga saarna oo number one aan ka dhignay haddana qorshaheeda waa ku jirnaa waxaan ka dhaqnaa nadaafada sideeda aan ugu sii wadi doono hadduu al yidhaahdo aan kaleento een, raashin yar oo keeneen hay-ad hay-ad- hay-adana iyada gacanteeda ay ku bixisay ma aha waxa anaga dhiibsanay waxa hadda uu guddiga ugu magacaabay madaxweyne maxamed cali abdiwaare waxay ahayd in musuq maasuqa laga hortago qofkii lagu arkana la xiro marka hadduu al yidhaahdo haddii shalay hay-adda ee qalad ay ku bixisa ama qof maamulka kamida uu qalad uu ku bixiyo qaladkaas waa la saxayaa biniaadanaa layaa qof walba qaladka uu ka dhacaa laakiin waxaan ku ballan qaadayaa in qof kastoo dhibaataysan wax la gaarsiin doono hadduu al yidhaahdo waayahay su-aasha kale ee wuxuu leeyahay e hirshabeelle maamul ahaan wax gargaara iyagu ma gaarsiiyeen dadka fatahaadda beledweyne ku barakacay waa mahadsantihiin horta maamul goboleed hirshabeelle waa maamul goboleed muddo yar dhisnaa waana dareemi kartiin dhaqaale badan inaysan keensanin laakiin haddana way dadaaleen oo wax way keeneen laakiin waxaasay keeneen ma dhacaayo oo kama war dhacaayo madaxweyneheygaa joogo gudoomiyaheygaa joogo iyagaa laga rabaa hadduu al yiraahdo in ay sheegaan wasiiradii ayaa shaqo ku jiraan marka waa dareemi karna aniga maanta qof iiga xanuun badan ma jirto oo waa qofkii zawjir ee la gadoontay oo asxaabteedii iyo shaqaalaheedii ku dhamaadeen haddana waxaan rabnaa shacabka inay nala shaqeeyaan oo dhanka wanaaga laga wada shaqeeyo somaliland haddaan fiirino faa'iido ma yeelanayno magaaladiina waxa waaye wax kama wada dhaban karno inaan gacmo welijiga wax ku gooyaan shacabka iyo dawladda in ay gacanta isqabsadaan maamulka hir hirshabeelle gaar ahaan maamulka
gobolka hiiraan waan soo dhaweyneynaa
dabcan fatahaadii saameynteedii weli waa ay jirtaa dadkana inta badan waxay sheegaan safiyo in waxani ay yihiin wax laga hortegi karo oo laga gaashaaman karo oo haddii siday tahay loo fuliyo mashaariicda looga hortegayana ay suurtagal tahay in laga hortago ma jiraan wax qorsho ah oo idiin degan ama haddaba adigu aad maskaxda ku hayso ama maamulka gobolka guud ahaan uu maskaxda ku hayo waa mahadsan tahay markaan si guud ahaan uga hadlo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka hirshabeelle way ka wada fadhiisteen madaxweyne maxamed cabdiwaare iyo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre balaanaa loo diyaariyey hadduu al yiraahdana balaankaasna mar dhow waa laga howlgalayaa laakiin haddana marka labaad wuxuu kusoo noqonaya shacabka waxyaabaha hadda aadka loogu aaneeyo marka laga soo tago biyaha kor ka yimaada iyagoo oo beriga ku socda magaalada soo gala waxaa la yidhahdaa webigiibaa aad u yaraaday sidaa daraaddeed biyihii marka ay soo buux dhaafiyaanba mahayn karo webiga oo wuu fatahayaa qararka buu jabsanaya waxaana sabab u ah in webigii ay ciid fadhiisatay in qashin iyo geedo lagu guray oo sidaa baaxaddii webiga ay u soo yaraatay marmar buu webigu biyola'aan noqdaa oo biyaha dhan ay ka dhammaadaan sida sanadadii lasoo dhaafayba dhacaysay ma jiraan wax qorsho ah oo haddii taasoo kale ay timaaddo aad qashinka uga saaraysaan iyo carrada iyo ciiddaba webiga si ee baaxaddii webiga ay u weynaato markaana uu biyo badan u qaado dhowr jeer ayaan waxaan wacyigelin ka sameynay qashinka lagu shubaayo webiga dhibaatooyinka uu leeyahay fatahaadda ee ka imaanaysa qashinka lagu shubaayo webiga soo buuxsamaayo way jirtaa inaan qorshe ka leenahnay webiga haddii biyaha uu ka yaraado hadduu al yidhaahdo inaan ciidda aan ka bixin doono in biyo xireen la sameynaayo qorsho weyn oo dowladda hoose ka weyn heer federaal ilaa heer maamul goboleed ayaa jira waayahay dhegaystaha ugu dambeeya baan fursad siinayaa kadibna laba su-aalood baan kusoo gebagabayn doonaa faddan halkaad joogtay iyo magacaaga ku bilow kadibna u gudub su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso duqa magaalada beledweyne safiyo xasan sheekh cali jimcaale assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa xaliimo sheekh cabdulaahi waxaan joogaa magaalada beledweyne khaasatan gurwa ayaan joogaa waayahay haye xaleymo soo daa su-aasha aad doonayso
waxaan weydiinayaa walaashay aad baan u salaamayaa waxaan weydiinahayaa hadda waxaa jirto ololo maxaan ku rahdaa dadka barakacayaasha iyo wax loo qabanhaya ayaa jirta ololahaas walaashay waxaan weydiinayaa maxaa maxaan ku rahdaa ma sidii hore ayaa la rabaa in wax loo qabto mise si ka bedelan ayaa loo qabanaya waayo aniga hadda waxaan joogaa soddon sano ayaan ba joogaa beledweyne weligay allahay intaa aan joogo wax isugu geliya maana arkin meelo badan degmada ayaan ka dacwooday meel badan baan dhex maray ama qabiil ha noqoto ama ha noqoto xaafad intaba wax igu tigeliya waan waayey ma xaafadaha maxaan ku rahdaa beledweyne oo dhan ayaa maxaan ku rahdaa lawada tixgelin doonaa oo wax loo qaybin doonaa mise maxaan ku rahdaa sidii awal horada qabiilaadka waaweyn ay u kala qaybsan jireen oo dadka yaryarka ay ugu dhex dhow jireen bay ahaan doontaa waayahay waa mahadsan tahay xaliimo way ku maqlaysaa safiyo waa mahadsan tahay walaashii xaliimo sidaa hadaasa u sheegay madaxweyne maxamed cabdiwaare guddi ayuu sameeyey guddigaas oo ka kooban afar qeyb haddii isdheheyso shalay si qaldan ayaa wax loo gashan jiray hadda dad baa shaqadooda ku waaynayo hadduu cali yidhaahdo dad baa xabsi ku galayo marka insha allah dadaalkeeda ayaan ku jirnaa in si transparency ah aan waxa loo siiyo dadka masaakiinta ah oo ugu nugul masaakiinta markaan dhahaynana waa curyaamiinta agoomada dadka ee danta yar dadkan soomaali waxay dhahdaa four point five iyo qabiilo qabiil ka weyn iyo waxaas anima aaminsani xag ilaahiyan waa ka wada sima nahnay taqwada keliya ayaan ku kala duwanahnay marka insha allah waa dadaali doonaa hadduu ala yidhaahdo safiya waxaa tahay ee ee gabadhii ugu horreysay ee maayar ka noqota ee magaalo soomaaliya ku taalla rag baa ee jagadan hore u soo qaban jiray maadaama adigoo dumara hadda aad jagadii qabatay ee inkastoo hadda aad muddo kooban joogto ma jiraan waxyaabo aad ku haminayso oo isbeddela oo aad kaga duwanaan doonto raggii ee kursigan kaaga horreeyey oo aad is leedahay ee taariikhda ku gal oo ha lagugu xuso maadaama aad noqotay gabadhii ugu horreysay sidoo kalena noqo gabadhii ugu horreysay ee waxaa iyo waxaa iyo waxaa qabata insha allah hadduu ala yidhaahdo waa mahadsan tahay waa rajeynaya inaan wax badan wax ugu horeeya aan rabnay inaan sameyno town planning oo si aysan mar dambe inoogu soo noqonin fatahaadahan oo aan ka wada tashanay gudoomiyaha gobolka iyo madaxweynaha waxyaabo badan ayaa jiro ma raba inaan ka hortago magaalada gudaheeda safiya waddooyin ma lahan ee inta aan ka war hayno ee airoboortka magaalada marka uu roob da-aba wuu xirmaa oo ee magaalooyinka kale ee ku dhow dhow baa ee laga duulaa lagana soo degaa ee arrimahaasi maxaa kaaga qorshaysan waa sidaan kuu sheegayay qorshaha ugu waaweyn waa elaboortka hadduu ala yidhaahdo iyo weligaas biyahaas oo la maareeyo iyo city planning inaan soo geno jidadka waan dareemi karaa qof kastoo beledweyne jooga ayaa og wadooyinka si qaldan in loo dhistay marka shaqooyin badanaa ka horeyso waa in aad city planning aad samaysid waxaa ku qasban tahay gurigii jid qaldan soo gala ama jidka soo gala inaad jibisid wax badan ayaa kaa hor imaanaya laakiin insha allah wadatashi iyo waxaan ku jirnaa hadduu ala yidhaahdo inaan ka shaqeyno wax walbana waxaa ka horeeya inaan musiibadan ka baxno hadduu ala yidhaahdo waayahay ugu dambayntii safiyo waxaad ka mid ahayd mas-uuliyiintii saarnayd ee doontii ee ku qallibintay toddobaadkii hore ee magaalada beledweyne oo ay dadka fara faraha badan lihi ee ku dhinteen qaarkoodna lagu la-yahay ilaa iyo hadda bal si kooban noogu sharax ee adinku ujeeddadiinna waxa ay ahayd halka aad u socoteen dhibka idinku dhacay iyo ee dadka halkaasi ku geeriyooday ee hawsha ay ka hayeen magaalada beledweyne
subaxdii waxaan soo baxnay hal saac iyo konton daqiiqo deentana waxay naga qismisay laba saac waxaan usoo baxnay roob badan ayaa habeenkii dhacay taleefano badan ayaa soo dhacay dad go-doon ku ah xaafadaha marka waxaan isdhihi niman kaleeto doonta dadkaan hala soo bixiyo alxamdulilah waxaan u soconay gargaar anagaa ilaahey qadar alla qorneyd la kulanay waxaa ku dhimatay toban qofood doontii aan saarnaa oo aniga ilaahay iga badbaadiye aniga iyo lix qofood oo kaleyso gabadha ugu horeysa dahabo ilaa iyo hadda aanan helin meydkeedii ama nolol lataliyaha madaxweynaha ayay ahayd danka haweenka waxaa kaloo ku jira agaasimaha xafiiskeeda waxaa ku jiray agaasimaha nadaafada dowladda hoose waxaa kaloo ku jiray wiil gudoomiyaha ururka dhalinyarada degmada shibis waaak waxaa kaloo ku jira darawalkeyga iyo dad kaleentoo shacab ah waaya marka shilka maxaa keenay ma doonta oo dad aada u fara badan ay saarnaayeenba ma dhagax bay ku dhacday ma hir weyn baa qaaday maxaa keenay shilkaas si ay doontu ku qallibantay horta doonta sida aan aniga aan aan ka warqabo waan qaldanaan karaa inay labaatan qofood saarnaayeen toban ay geeriyootay bis oo anaga hadda isla socona aan ka badbaadnay iyo afar oo dadkii doonta wareen ahaayeen doonta markii aan soo dhaafnay webiga waadi meel la dhahayo webigii biyaha roobka iskaga darsoomaan ayaa hir nagu soo dhastay hirka markuu nagu soo dhastayna doontii ninka xooggii uwadin xooghaa u wadin ayaa wuxuu yiri gudoomiyihii hore gobolka ma uusan istaajinin hir kalaa nagu yimaada doonta way gadinsay markay gadinsayna aniga anka midig oo masaajid ku yaalo ayaan u gooyay waan waan dabaashtay laakiin ilaaha i badbaadiyey dabaalkuma aanan badbaadin waktigeydana ma iisan gelin bas iga dabaal badan weliga geeska intay uga baxaan geeska kaleeto uga gashinkileen ayaa ku geeriyoodeen Eh, aada u mahadsan tahay safi walaa muqalahoon
taasi waxay ahayd safiyo xasan sheekh cali jimcaale oo ah maayarka ama duqa magaalada beledweyne oo iiga warramaysay xaaladda magaaladaasi oo toddobaadkii lasoo dhaafay ay daadad lixaad lihii ku soo rogmadeen kuwaasoo khasaare naf iyo maalaba geystay boqolaal kun oo dadan ah ka saaray magaalada oo geeyey daafaha magaalada oo ilaa iyo hadda ay daadsan yihiin barnaamijka wicitaanka ayay marti igu ahayd intaynu barnaamijkan la mida dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
mahadsaned jacfar kukay oo inala socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha haatana dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha waxaana soo jeedinaya qoraaga axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal bilowgii kun iyo sagaal boqol iyo sagaashanadii qaranjabkii soomaalida ku dhacay wixii ku wacnaa weli la islama meel dhigin sababo dhowra dartoodna ma filaayo faca maanta noole si aan hayikac lahayn inay isula meel dhigi karaan xukuumadihii kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii talada dalka gumaystayaashii reer yurub kala wareegay mar baa qaranjabkaas wax laga saaraa mar kale waxaa loo saarayaa mucaaradkii hubaysnaa ee inta qaabtooleedka isu abaabulay dowladdii jirtay sidaas ku dumiyey waxaase loo badan yahay ayna u eg tahay in la isku raacsan yahay in qabyaaladdu ay ahayd sababaha tii ugu darayd ee ay eersatay ilaa haddana ay la hinqalla'dahay yeelkeede toddobaatankii gu ee aynu soo dhaafnay marnaba maansayahanada soomaalidu kama aamusin iftiiminta dhibaatada ay qabyaaladdu bulshadooda ku hayso marnaba hagar kama ay gelin inay ku dheeraystaan maanse gabayo iyo heesaba leh oo ay ummadda ku dareensiinayaan in dowladnimo iyo qabyaaladi aysan meel wada geli karin oo labada in midkood la doorto ha joogtee aysan suuragal ahayn in lagu wada dhaqmo siday ila tahayna weli waxaa nool waayeel badan oo xusuusan hal abuuradii la dagaalankii qabyaaladda ku caanbaxay ee allah u naxariistay ay ka midka ahaayeen cali xuseen tima cadde cali cilmi afyare carays ciise iyo kun iyo sagaal boqol toddoba iyo lixdankii cali sugulihii dowlad iyo dadweyneba ku baraarujiyey dhagax iyo dab la yskuma dhuftee kala dhowraay wax ka dhigan gobonnimada qabiil dhexgalee kala dhowraay kala dheer labadu leh kala dhowraay inkastoo xilli walba ay jiraan hal abuuro ka xoroobi waaya soo kicinta iyo guwaabada toltolka ku dhisan haddana iyaga bulshadu ma xusto hadday xustana wanaag kuma xustee waxay u sala joogsataa codka markay maqlaan kuwa danteeda farta ugu fiiqa ee in yar ka hor aan qaarkood soo magacaabay waa tahay axmed colaad qorane oo loo yaqaan abwaan qorane waa maansayahan dhibaatooyinka soomaalida haysta dhab uga murugooda dhowr sano ka hor berihii habsiyaasadeedka federaalnimada iyo soomaalida la isku sidkaayey ayuu ka mid ahaa dadkii uu habkaas dareenku ka galay dadkii u arkay inuu yahay uun qabyaaladii oo magac cusub loo bixinayo iyo kala qoqob hor leh oo bulshada lagu kala fogeynayo markaas buu tiriyey gabay uu ku qeexayo goobta foosha xun ee ummadda uu ku abtirsado ay qabyaaladdu dhigtay duluucda ka horse wuxuu gabayga ku bilaabayaa arar haddiiba laga garan karo ujeeddada guud ee uu xambaarsan yahay arar muujinaysa hugunka laabtiisa iyo caloolyoowga xilliyada qaar ay naftiisu la xasili weydo waa gabay dheeroo qaybo ka mida inaan mariyo mooye aanan idilkiis idiin soo gudbin karin wakhtiga aan haysto oo kooban awgeed wuxuu ku bilaabay waayadanba waan salalsanaa saaxi ma ahayne si aan ahayba mooye qalbigu waysan qarayaaye saqda dhexe habeenkii ninkaas ogan baan ahay siduu cadowgu noo kala sidkaye saxalku noo fuulay caqligii wax suuradin lahaa waa la saanyaday sagaal dowladood oo yaryari sabi ma deeqaane waa sida shisheeyuhu rabiyo saalax waatuuye sacabkayga oo maran markaan sare u taagayo soomaali weyn oo midah yaan saadiyaa weli ha yeeshee suntii lama daweyn saancadka lahayde suxullada sidaan uga jabnay ee sabarku noo ciiray sahwi iyo halmaanba igu dhaca saacadaha qaar aan ku xijiyo qayb uu kaga hadlaayo milgada ay midnimadu leedahay iyo haddii muruqa iyo maanka la isu geeyo libinta lagu gaari karo taasna wuxuu ku tusaalaynayaa cayayaanka taagta daran ee dhurdaha aynu ku magacownaa siduu susta macaanka badan wadajirka ugu samaysto iyo dhinaca kale hoogga iyo ba'a khilaafku leeyahay soomaalidana wuu baday wuxuu yidhi sustaad aragtay ee suuban eed sixinka moodayso si kastaba u eego waa dhurdaha waxaa sameeyaaye sabankiiyo wuxuu kaga baxaa sulufta jiiraale lafa soo hanseed iyo cad iyo saani kuma taale si kalaa raxmaanku u khalqiyo sawrac gooniya heesinaan iyo ismaqal buu filkii kaga sarreeyaay wax waliba markuu wada socduu sare u guuraay mar haddii khilaaf lagu sallado seegtay marinkiiye sida iyo haraad kama baxaan waa sidaan nahay meelo kale oo gabayga ka mida ayuu ku tilmaamayaa sideedaba waxay qabyaaladdu u taagan tahay iyo ba'a ay bulshooyinka ku markato sida colaadaha lagu hoobto iyo gaajada ku mataansan dhinaca kalena wuxuu u arkaa inay tahay hubka si walba dadka isugu midka u ah uu gumaysigu ku kala qaybiyo markaasna uu danihiisa kaga fushado wuxuu kaloo leeyahay qabyaaladda waxaa ku adeegta qof aan kartidiisa wax ku qabsan karin dawdarka iyo tuugga gabaadka iyo gaashaanka ka dhigta wuxuu yidhi sixir iyo qabyaaladi ka daran sariya daacuune mar hadday qalbiga seexatoo saabka ku cawayso waa cudur caqliga suuliyoo lagu sumoobaaye saalaxal wareerkiiyo bulshadan seexan kari weyday siiliga colaadiyo sharkiyo siifadiyo boorka iyadaa saraayaha dhashiyo siica nololeed waa saawasaawiyo col iyo saymo diriireede marna waa sabaan iyo abaar soof mareebta ahe sabi iyo haween kama tagto iyo saancaddaha weyn sagal hooray doogoosidmoo lagu sureeraayo saleedada markay kaa qubtiyo subaga ceegaaga sabool iyo waxay kaa dhigtaa surugla cayreed sinsaarada gumaysigu markuu qola surdaarayo saka laga wareemo iyo markuu dabin u soo haayo suryadu inoo soo mariyo sababta weeyaan safiih iyo waxay caawisaa saaqid iyo tuuge kolba bahal khiyaano u socda ya saamuhu tuma eh soomaali waa wixii rogoo seetaduu jarayb iyadoo sibraha qaawisoo saanad iyo xoog leh mar hadday silsiladihii jartoo sagabihii tuurtay wax sanceeya saakaan lahayn oo sokeeye ah mar kale wuxuu axmed colaadina xusuusinayaa dagaaladii qabyaaladda ku dhisnaa dhibaatooyinkii ay soomaalida dhaxal siiyeen iyo nolol ahaan siday ugu baaba'day wuxuu yidhi soonaha hargeysiyo burciyo saaxil iyo awdal sool iyo sanaag iyo halkiiyo sulinka boosaaso galgaduud salkeedi iyo mudug seesha beledweyne sinta jawhar iyo baalcad iyo webiga seeraara sakadii banaadir iyo bay sabada baar dheere seeriga bakool iyo markiyo seeda baladxaawo sudihii kismaayo iyo gedo barasankii ciidda waa meelihii lagu sardabay sarow abraarkiiye sahay lagama helo beelihii saraca weynaay dabadeedna bal inay sida dhaantaan wuxuu ula bayrayaa xagga diinta wuxuu ku cabsigelinayaa aakhiro iyo dembiyadii ay kala galeen ciqaabta uga iman doonta markaas buu leeyahay naftana mowdku laba saayiroo saacadba u qoran markuu malagga nagu soo socdaa ruuxa naga siibo su-aal baa dambaysoo qabriina weyne sugayaaye sakatiga qiyaamaha markuu salala insaanku ma sahlana amuuraha socdaa saad u maqasheene sukaaraa la moodaa markay sidinsirqoobaan suldaan iyo wasiir ma jiro iyo laan saraan ahayee sokeeyiyo halkaa lagama helo tol iyo saaxiiba soconna maayo laaluushkan aad madaxda siisaane kuwa naarta lagu sayrayee lagu saloolaayo iyo kuwa sariirihii jannada boqorku siinayo haddaad saafto labadaa saf way kala sarreeyaane ugu dambaysta abwaan qorana wuxuu ku talinayaa intaan eebba xisaabin in soomaalidu ay isxisaabiso inay ka toobad keento foolxumooyinkii ay isku samaysay dabadeedna siday eegga ku sugan tahay si ma ahee ay talo isugu noqoto intay wax aqoonta meel isugu keento soomaaliyay waad ogtihiin waxaad samayseen sabaanadanba waynagu yaraa saaad ka aakhiro kuwa saalixiintaha intoo talada loo sooco haddii aan wixii hore socdeen loo sacyiin hawsha waa layna soo saarayaa eesaa dambe aan dhowra waa gabay laba tuduc markii laga reebo habka saddexleyda ku tirsan kaasoo ah mansayahanadii waaweynaa qaarkood hababkii ay u gebi jireen midkood waa gabay dheer hase ahaatee akhris iyo dhegaysiba aan lagu daalayn madaxaygana sababtu waa ujeeddada sare ee uu xambaarsan yahay iyo ereymaansadeedka qirada weyn leh ee gabyaagu uu inoogu soo gudbinayo dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
mahadsanid axmed faarax cali idaaja oo noo soo jeedinayay barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha haatanna dhankii heesaha axmed mooge iyo xaliimo khaliif cumar magool
sidayla indhihii kugu habto oobaan kumodiyo hirdogle sidayla indhihii kugu habto oobaan kumodiyo hirdogle yoogaansan aniga ku hanuunsan yoogaansan aniga ku hanuunsan yoogaansan aniga ku hanuunsan yoogaansan aniga ku hanuunsan
heestaasi ay ku wada luqaynayaan allaha uu wada naxariistay axmed mooge liibaan iyo xaliimo khaliif magool ayaan dhegaystayaal kusoo gebagabeynaynaa idaacaddeenii fiidnimo waxaana idinla socodsiinayey maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinac soo saaristana waxaa inoo joogay bashiir abikar cabdulaahi tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo habeen wanaagsan
edaydii adiga u haliso halbawlihii wadnahaadii haysa edaydii adiga u haliso halbawlihii wadnahaadii haysa yoogaansan aniga ku hanuunsan yoogaansan aniga ku hanuunsan yoogaansan aniga ku hanuunsan yoogaansan aniga ku hanuunsan
sananno aan is hello aan is sananno